dhegeystayaal haatan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray hay noo daadaheeyeen
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaaye ee hambalyada iyo heesaha ibraahim warqadda ugu horreysa aan kaa boobay waxay naga soo gaartay mustafe axmed maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa cawil bulaale hami iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed xeef xaaskiisa iyo caruurtiisa jamaal sangub xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed cali kumeel gaar xaaskiisa iyo caruurtiisa warsamo takar caaqil cali yaasiin ducaale cali hame iyo dhammaan qoysaska reer qanjali reer calas iyo dhammaan reer ilmo maxamed bide waxay dhammaan dadkaasi hambalyo markaasi dhalasho u dirayaan maxamed cawil bulaale iyo marwadiisa samiira maxamed faarax oo wiil ugu dhashay magaalada tukaaraq waxaanu leenahay ilaah wiilkaasi ha ka dhigo kii dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba anfaca soo barbaar ayaanu leenahay waa tahay dhambaalkana waxauu naga soo gaaray xasan cabdi haaruun iyo axmed cabdi haaruun dhammaan reer cabdidhegey iyo hooyo muslimo cali iyo hooyo maka cabdulle iyo waxay yidhahdeen hooyo faadumo daqare iyo cabdirashiid axmed rashka jamaal axmed cusmaan waa wariyaha v o a iyo liibaan daahiye warfaa iyo waxay yidhahdeen cabdirasaaq cali barre iyo warsame cabdulle haaruun iyo maxamed cabdi dalba iyo dhammaanba reer ismaaciil dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya norway south africa iyo maraykanka waxayna tahniyad gaarsiinayaan cabdullahi ismaaciil cabdi biyoole iyo waxay yidhahdeen bishaaro nuur idris oo labaatankii bishan julaay meherkooda uu ka dhacay gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin ducada idinka lewaay waxaan leenahay meerkaas allah ka dhigo mid ah aada ku reyraysaan oo guur qarqaba idin horseedo warqadda waxay naga soo gaartay ayay xalimo isaaq balash iyo hooyo cadey xasan maxamed iyo hooyo faadumo shariif cismaan iyo hooyo faadumo cali kerow iyo hooyo nuurto shariif cismaan iyo aabe aadan cabdulaahi iyo aabe cadow shariif ibraahim iyo aabe cabdulaahi maxamed ee damarkaba cabdulaahi dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya kenya iyo maraykanka waxay tahniyad kale iyo laaba hawada u marinayaan xidiga iyo xidigta xasan aadan cabdulaahi iyo xakiima cabdulaahi shaafo oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi dalka kenya taariikhdu markay ahayd koo iyo labaatankii bishan julaay waxaanu leenahay isku waara ubad qayrqaba kala hela aamiin aamiin heesta ugu horreysa ah aan dhegeystayaasheenna u hayno haye haye falastiin haddaan qado anfaaciga adaan kugu qabooba markaad qun u dhaqaaqdee tallaabada aad qaadid daymada ilqabadka leh iqooraansi eegtay qosashaa qosashaa nafteeda qoortaada dheeroo lagu qoray cabaariyaha marka aad xaggayga u soo qalloocisaaba miliqada ay qabataa codka macaan ee banaxariistii hasjannaha ka waraabiya
cabdisalaad beerdilcashe
iyo xaliimo qaliif cumar nogol
xareer duqarisaad qamarey quruxdeeda leedeeurmarub helayo uqaanidiye xareer duqarisaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte inqanjeedho laegtaye kama u qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte inqanjeedho laegtaye kama u qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyaaye markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyaaye qortaada beere lagu qoray cabaadhada markaad xaggayga suuqalo cisaabe malaqdaay qabata qortaada dheere lagu qoray cabaadhada markaad xaggayga suuq loo cisaabey malaqdaay qabataa
qorraxdu aroortii qar la soo baxdo anaadku qarin baad umarow qabadeedleede qorraxdu aroortii qar la soo baxdo anaadku qarin baad umarow qabadeedleede nebi yuusuf quruxiye qadarkanusiiyad adna qaybika wadatayod qayrkaa ku dhaafe yuusuf quruxiye qadarkanusiiyad adna qaybika wadatayod qayrkaa ku dhaafe haddaan qado anfacaaciga anfacida haddaan qado anfacaaciga anfacidaada kugu qabooba haddaan qado anfacaaciga anfacida haddaan qado anfacaaciga anfacidaada kugu qabooba ee markaad uqunu dhaagcaagdo talaabadaad ucaad daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay eeqdashaanae markaad qunu dhaabcaagdo talaabadaad ucaad daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay
qabadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabahow loo qaaday heesaa qutunkeeda leeyay qabadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabahow loo qaaday heesaa qutunkeeda leeyay dayax qadimaadiisii aan caadku qariniyo heestaasi darandoorigay ku dulqaynaya berdiraasha iyo magool ayaan intaas kaga gudbanaa dhambaalada ayaan ku noqonaynaa ee dhegeystayaasheena noo soo qoreen hooyo xaawo sheekhow cabdi dheere oo joogta waddanka danimark iyo cabdicasiis cabdulaahi maxamuud oo muqdisho jooga iyo cusmaan cabdulaahi maxamuud iyo xaaskiisa iyo caruurtooda oo kanada jooga iyo waxay idhahdeen cumar cabdulaahi maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen reer cabdulaahi maxamuud gaal jecelow dhammaantood iyo xasan cabdulaahi maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen caruurtiisa oo jowhar jooga gobolka shabeellaha dhexe iyo maxamed cabdulaahi maxamuud iyo xaaskiisa shukri quro iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen cabdixaliim cabdikariim oo isaguna jooga boros waddankaasi sweden bello cabdulaahi maxamuud iyo caruurteeda oo jooga waddanka denmark magaalada copenhagen iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen asxaabta iyo reer xaaji moxamed cabdi gaaljecelow oo muqdishow jooga iyo hooyo xaawo jibriil deer iyo waxay yidhahdeen faadumo muumin iyo saygeeda qaaliga iyo maxamed muumin cusmaan oo jooga muqdisho iyo deeq cali colaad oo jooga dalkaasi norway iyo cabdifataax axmed cabdi iyo xaaskiisa oo iyana jooga norway iyo samiiro axmed cabdisaam loo yaqaano oo iyaduna joogta magaalada nairobi dalkaasi kenya faadumo zahra cabdicasiis oo denmark joogta olol aadan jibriil iyo nuur ibraahim jibriil iyo cali ciise nuur iyo axmed cabdicasiis cabdulaahi iyo bashiir axmed afrax iyo waxay yidhaahdeen cabdiqani raxma xaliima maxamed deeq abuukar idil suuban iyo habboon hoggaanka ganacsatada soomaalida ee dalka imaaraadka carabta oo dhammaantooda jecel in ay taaniyad wada gaarsiiyaan muxudiin muumin cusmaan iyo xaaskiisa maryamo qurux oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada yufik ee gobolka obland ee dalkaasi norway waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed deeq muxudiin waxayna leeyihiin allah ka dhig kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkii iyo dadkiisa waafaca aamin ayaan anaguna leenahay warqadda waxay naga soo gaartay hooyo xaawo cabdi faarax iyo maxamed cabdi geele iyo siciid cabdi geele samsam cabdi geele fartuun cabdi geele khadre cabdi geele xamdi roob suge geele iyo muno roob suge iyo samiiro roob suge zahre roob suge waayeel cilmi geyre cabdi fitaax cilmi geyre iyo dhammaan reer qalad iyo reer cabdi warfaa xasan iyo reer bulxan cali kulan reer jaamac geri cali kulan iyo reer caamir cali kulanne iyo reer cismaan cali kulan dhammaan waxay tahniyad hawada u marinayaan lamaanaha is aroosyay bay yidhaahdeen cali cabdi geele iyo hodan ismaaciil cali oo arooskooda uu ka dhacay degmada caabud waa gaar ahaan xaafada oktoobar isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay waa tahay dhambaalkana falastiinay waxa uu naga soo gaaray adeer daa-uud awees jaamac iyo waxay yidhahdeen eedo maryan awees jaamac iyo maryan xuseen bantow iyo waxay yidhaahdeen istanbul xuseen iyo adeer saalax muuse iyo ciise muuse iyo shabcaan muuse eedo madiine muye iyo waxay yidhahdeen eedo museeko cumar muye iyo adeer muye muuse iyo zahro muye muuse iyo maxamed muye muuse iyo shidaad jawad muuse iyo cabdiqaadir jawad muuse iyo magana jawad muuse iyo cabdiqaadir muuse hooyo khayro umberwa iyo xaawo umberwa iyo abti cabdiqaadir umberwa iyo abti waxay yidhahdeen cabdiraxmaan umberwa iyo xalimo yuusuf mudey iyo wiilo yuusuf mudey iqra yuusuf mudey iyo maxamed cabdulaahi baantuu iyo maxamed cabdulaahi ismaaciil iyo cabdulaahi cali hirad iyo mawliid muuse sheekh cabdi iyo waxay yidhahdeen ayaan muuse sheekh cabdi maxamed muuse sheekh cabdi iyo adeer saalax mukoma iyo faarax yuusuf mudey iyo iglan yuusuf mudey iyo nuuc yuusuf mudey iyo asxaabta dadkaasina waxa ay kala joogaan maraykanka u k iyo kenya iyo dalal kale oo dunida ah sida sacuudi arabiya etoobiya iyo soomaaliya waxay jecel yihiina dhammaantood inay hambali gaarsiiyaan aabe cabdalla lujando muuse iyo waxay yidhahdeen malyuun yuusuf mudey oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso wiilkaasina waxaa loo bixiyey salmaan cabdallah lujando waxaana ay leeyihiin salmaan allah ka dhigkiisa weynaado oo dadkiisa iyo dadkiisa manfaca aamin ayaa leeyahay
sow adigi maaha sanad iyo in dheerkama kale masaakana iiisii jiray sow adigu maaha axdigeenu sow sidii aad igu ogeysa ma sugan warmaha hadaa iga sanray naftan kugu sisabisidaa
dadka macaana
lah waxay yidhahdeen innagoo kalaa ilmo sheekh ibraahim cali ilmo bucul guuleed jaamac iyo dhammaan dhallinyarada eelwaaq soomaaliya waxay halkan tahniyad dhalasho uga dirayaan xuseen bucul guuleed iyo xaawo luul cadow isaaq oo taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishan aynu ku jirna ee julaay uu wiil ugu dhashay degmada ceelwaaq waxaanu leenahay noqo midkii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca annaguna aamiin ayaanu leenahay waxaa noo baaqaya aabba daahir cabdulaahi oo hooyo siciide cabdulle iyo hooyo madiine sheekh ibraahim iyo hooyo xalimo yuusuf iyo waxay yidhahdeen ister daahir iyo carruurteeda iyo difaaca daahir iyo degana daahir iyo liibaan daahir iyo ayaanlo daahir iyo amiir daahir iyo waxay yidhahdeen maha daahir iyo xaaju daahir iyo xaafi daahir iyo waxay yidhahdeen mubaarak iyo cabdilweli faarax barre iyo kaafi maxamuud dhimbil iyo farxaan sheekh maxamed timbad iyo waxay yidhahdeen maariyo daahir iyo aanise daahir iyo nimco daahir iyo fartuun caaqil budul iyo daxabe ibraahim yuusuf iyo eeda xaliimo sheekh ibraahim iyo eedo racwi sheekh ibraahim iyo carruurteeda iyo eedo faadimo axmed reer xaashi jaamaca reer cabdisalaam cusmaan iyo waxay yidhahdeen reer sheekh axmed cabdisalaam waxayna jecel yihiin inay hambalyo dhalasho ah ay halkan ka gaarsiiyaan khaalid maxamed iyo carfa daahir oo wiili ugu dhashay dalkaasi denmark waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigay kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca warqadan waxay naga soo gaartay waa tahniyad meher aab ismaaciil cabdi haaruun iyo cabdi xasan haaruun iyo axmed cabdi haaruun iyo dhammaan reer cabdi dhege iyo hooyo muslimo cali iyo hooyo maka cabdulle hooyo faadumada qare iyo cabdirashiid axmed rashki iyo jamaal axmed cusmaan iyo liibaan daahiyo warfaa iyo cabdirasaaq cali bare warsame cabdulle haaruun maxamed cabdi dalba iyo dhammaan reer ismaaciil iyo zaynab sakariya dhammaan dadkaas oo kale jooga soomaaliya norway south africa iyo maraykanka waxay tahniyad meher u dirayaan cabdulaahi ismaaciil cabdi biyoole iyo bishaare nuur idriis oo bisha labaatankeedii meherkooda uu ka dhacay degmada ceel cali ee gobolka hiiraan ducaduna waa xaggiina yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin xaggee muusiga ayaan dib u jaleecaynaa adigaan hurdada kaaga go-ay haaka iyo jeefe adigaan hablaha tii aan arkaba kugu hilmaamaaye adaan kuugu heesaa sidii hooyo ubadkeeda hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocane muuqaal halacsi daymada ishaad dareen hagaysaye yaa salaam garka iyo halbowlaha habaad gacan ku haysaa hidaraac jacayl bay hayeehee waa maxamed b k iyo heestii hinda
inay hayada igahankii hanka feere
حيقان كحلا كوحا وين حيوم إني حي أدن أدن كل حيا كنا هيلانو إني حي أدا إيقا حنتي حنكا فيري adigaan hurdada kaaga goay haakahiyo jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kugu heesaa sidii hoyo ubadkeede adigaan hurdada kaaga goay haakahiyo jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kugu heesaa sidii hoyo ubadkeede hadalkaagu way malab dawiyo timirki doocaane muqaal halacasi daymada ishaad daren hagaysaa garkaya halbowlaha hawaad gacan ku haysaaye igdaraac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano hadalkaagu way malab dawiyo timirki doocaane muqaal halacasi daymada isha daren hagaysaa garkaiyo halbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano
heesaha kaloo idiin hayno oo idinku soo maqan ayaa ka daran waxaan dhabbaalkan ka helay maadey macalin guudow iyo waxay yidhaahdeen cadan macalin gudow iyo nishooyo macalin gudow iyo deeqe ibraahim maxamed iyo bare xasan maxamed iyo daa'uud xaaji xasan iyo siida axmed abshir macalin isaaq cabdiyow iyo maxamed cabdirasaaq gees dheere iyo boorow ibraahim maxamed iyo macalin ibraahim iyo waxay yidhahdeen hooyo madiino sheekh rashiid iyo shukriya sheekh cali iyo xabiibo ibraahim maxamed najma cali aadan iyo kamaal cabdirasaaq gesder waxaana ay taanid u dirayaan kalar macalin guudow iyo waxay yidhahdeen nadiifo macalin ibraahim oo ku aqalgalay dhagaxley oo ay leeyihiin arooskiina ubad qeyrqaba ee bahda kala siiyo bashbash iyo barwaaqana kala kulma aamin ayaa leenahay warqadana waa tahniya dhalasho waxay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen annagoo kale ah reer cabdulaahi maxamuud iyo hooyo xaawo shiikow cabdidheere iyo cabdicasiis cabdulaahi maxamuud iyo cismaan cabdulaahi maxamuud iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cumar cabdulaahi maxamuud iyo xasan cabdulaahi maxamuud iyo maxamed cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo cabdixaliim cabdikariin qaasin oo jooga magaalada boros ee wadanka sweden beela cabdulaahi maxamuud iyo caruurteeda iyo dhammaan reer cabdulaahi maxamuud iyo reer xaaji maxamuud cabdi iyo hooyo xaawo jibriil deer muxidiin iyo faadumo muumin cismaan iyo seegeeda iyo maxamed muumin cusmaan iyo deeq cali colaad iyo cabdifataax axmed cabdi iyo xaaskiisa iyo samiire axmed cabdi iyo faalima zahar cabdicasiis iyo olol aadan jibriil iyo nuur ibraahim jibriil iyo cali ciise nuur iyo axmed cabdicasiis cabdulaahi bashiir axmed faarax iyo raxme cabdiqani iyo xaliimo maxamed deeq abuukar idil suuban haboon iyo dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ibraahim ay hawada u marinayaan muxudiin muumin cismaan iyo xaaskiisa maryamo qurux oo wiil ugu dhashay wadanka norway soo barbaar ayaanu leenahay noqotii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin aamin ayaan leenahay xaggii heesaha ayaan falastiinayay haddana jaleecaynaa dhakhtar bay sukeen qoray aadna weli ma dhaadanid waa codka macaan ee fanaanka maxamed cali burco
hadduu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calab lagama dhunte maladhayahaygaay way calab lagama dhunte kitaabay suken diiday maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendiiday dakhtar bay suukiin qori adna weheli madhaadan dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadan adna weheli madhaadanis dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadan dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid
weliba heestaasi waxay ka mid ahayd falastiinow heesihii fanaanka uu ku galay barnaamijkii la dhihi jiray heesaha hirgalay oo habeen kastoo khamiista lagu qaban jiray golaha murtida iyo madaalada national teatre waxaan u malaynayaa barnaamijkaas falastiin ee dadka kuraasta hore xirtay inaad ku jirta
weligay ma tegin laakiin mararka qaar ayaan tv-ga ka daawan jiray ibraahim laakiin heestan ma heesihii aad soo xiriirisay ku jirto ma joogto maalintaas ma joogto maalintaas yaatarka anaaba masraxaanoo saara arka qof ku ego kursi hore fadhideen ood weliba habeenkaasi daango cunaysa
ibraahim tiyaatarka soomaaliya ma lagu geli jiray daango daango iyo loos iyo nanac kuleel iyo loosku waa xasuustaa nanac qorayga
bal warqadda xigta noo soo qabo dhambaalkana falastiin waxa uu naga soo gaaray mustafa axmed maxamuud xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cawil bulaale haamey xaaskiisa iyo carruurtooda maxamed xeef xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen jamaal sangub xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maxamed cali kumeelgaadh iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen warsame takar iyo caaqil cali yaasiin ducaale iyo cali haamey iyo dhammaanba waxay yidhahdeen reer qanjali iyo reer calas iyo reer ilmo maxamed waxaana ay dhammaantood dadkaasi hambalyo iyo bogaadiba gaarsiinayaan maxamed cawil bulaale iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa samiira maxamed oo wiil ugu dhashay tukaaraq waxaanay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin warqadan markana xaggayga ugu dambeysa waxay naga soo gaartay waa ilmo sheekh ibraahim cali iyo ilmo bucul guule jaamac iyo dhammaan dhallinyarada ceel waaqa soomaaliya oo tahniyad dhalasho waxay u dirayaan xuseen bucul guuleed iyo xaawil luul cadow isaaq oo lix iyo tobankii bishan aynu ku jirno ee julaay wiil ugu dhashay degmada ceel waaq waxaanu leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaasheenna aan u soo qabanaynana waa heestii riyo maygu aragtaa codkii macaanaa ee fanaanada farxiifiska iyada ayaanu ku soo gebagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale waa ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.